بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد شاي waxaan soo qaadanay kaana iyo walaalaheed waxaan soo marnay sida ay u shaqeeyaan qismka koowaad wuxuu ahaa qolo camal fasha biduuni shardin qaybta labaadna waxaa la yidhi waxay ku camal falaan hal shardi shardigaasina waxa waaye in la fi ka hormaro ama nahyi ama ducaa qaybtaasi afaray ahayd zaala fatia barixa wanfaka afartaasi ahayd qismiga saddexaad wuxuu ahaa qismi ama qeyb ku camalfala hal shardi oo ah inay ka hormarto maa almasdariya aldarfiya qismigaasina waa meeqo waa hal qeybo waa hal ficil wey ficilkaasina waa daana saddexdaas qaybood uu sheikhu soo qeybay raximah llah qeybta labaad oo shardiyadu ahaa inuu ka horeeyo nafyi ama uu ka horeeyo nahyi ama uu ka horeeyo ducaa oo afarta ficil ah waxaa ku jira ficilka ah fatia ficilkan fati ah saddexda kaloo la mid yahay in nafyi uu ka hormaro ama nahyi uu ka hormaro ama ducaa uu ka hormaro laakiin waxaa jira hal arrin oo uga duwan yahay arrintaasi waxaa way xaalad waxaa jirta ficilkan fati ah nafyiga ka hormaraya la xadfayo o la goynayo markaad macnaynaysana nafyi ahaan baad u macnaynaysaa naafigii wax anfinayana waa go-an yaho waa maqanya tusaale waxaa u ah qowl llahi caza wajal qaaluu tallahi taftau tadkuru yuusufa xataa takuna xaradan aw takuna min alhaalikiin qaaluu tallahi taftau tafta-u markii la macnaynayo macnaheedu waa laa tafta-u min fati-a laga keenay tafta-u qaaluu waxay yidhahdeen tallaahi allaan ku dhaaranay tafta-u ay laa tafta-u ka zuuli maysid tadkuru yuusufa inaad yuusuf hadal hayso oo yuusuf aad sheegayso xataa takuuna xaraban aw takuuna min alhaalikiin ilaa aada noqoto mid baaba-ah jismiya ama aadaba ka mid noqoto kuwa halaagsana murugada yuusufaa gudayaysa bay yidhaha mar walba yuusuf aad hadalhaysaa waa ikhwatu yuusuf hadalkaas waxay ku leeyihin aabahooda yacquub shaahidku waxa waaye tafta-u oo min fati ah nafyi miyaa hadda ka horeeya lagu dhawaaqay maya laakiin nafyigu waa meesha waa ku jiraa markii la macnaynayo tafta-u ka zuuli maysid baa leeda markay sidaa noqonayso saddex shardi bay leedahay saddexda shardina waa midda hadda aayadda ku jirta saddexdaba sa waa ku jiraan aayad markii fati-a nafyigeeda la xadfaayo saddex shardi bay leedahay shardiga koowaad waxaa waay waxa ka horeynayo waa inay nafyi noqdaan saddex midkoodaa ka hormari kara soo maahayn nafyi ama nahyi ama ducaa bay ahayd waxa loo shardinaya afartooda markaan laga xadfaayo wixii diidaya markii la xadfayo waa inuu nafyi noqdo waxa meesha ka maqan laa naafiya waa inay noqoto waa ko shardiga labaad ficilku waa inuu mudaaric yahay shardiga saddexaad ficilku waa inuu dhaco jawaab qasam dhaar jawaabteeda waa inuu dhaco meeqa waay sad meeqa waa shuruudaasi waa saddex waxaa ka hormaraya inay noqoto laa naafiya ficilku inuu noqdo mudaaric ficilku inuu dhaco jawaab qasam inuu dhaco dhaar inuu jawaabu yahay saddexdaa shardi markii la helo waa la xadfayaa wixii anfinayay ficilka fati-a nafyigeedu waa la xadfaya saddexda shardiba aayadda aayadda waa ku dhawoobeen laa taqaaluu taftau tadkuru taftau waa mudaaric waxa ka horeeyana waa max waa nafyi waxa ka horeeya laga xadfay meesha waa laa naafiya w jawaabu qasamna waa dhacay oo maxaa ka horeeyay taftau tallaahi baa ka horreysa tallaahi soo dhaar ma aan allaan ku dhaartayo dhaartaasi jawaabteedu waa ficilkan mudaaric oo ah taftau waxaana lagu jamciyey hal beyt ayay culamada qaar ku jamciyeen saddexdaa shardi hal beyt ayay ku jamciyeen beytkaasina waxa way wayuxdafu naafin mac shuruudin halaahatin wayuxdafu naafin mac shuruudin halaahatin إذا كان لا إذا كان لا قبل المضارع في قسم ويحذف ناف مع شروط ثلاثة إذا كان لا قبل المضارع في قسم wuxuu yidhi wayuxdafu waxaa la xadfaa buu yihi naafin mid wax anfinayo waa la xadfaa mac shuruudin shuruud maceeda ayaa la xadfayaa naafiga shuruudaasoo halaathatin saddex ah shuruuddii marka inta wixii ka dambeeya halaathatin ayuu shuruudda ku sheegaya qaybta dambe u ku sheegaya wuxuu yihi idaa kaana laa ay idaa kaana naafi midka wax anfinaya haddii uu yahay laa hadduu laa yahay o qabla almudaarici mudaaric hortiisna uu dhaco macnaha ficilka mudaaric noqonayo wy oo ka horeynayo waa shardigii labaad fii qasamin ay fii jawaabi qasam jawaabu qasamna uu dhaco saddexda shardiba waa ku jiraan soo maha saddexda shardiba qaybta dambu iskugu geey wayuxdafu naafin mid wax anfiye waa la xadfaa mac shuruudin shuruud maceeda shuruudaasoo halaadatin saddex ah waxaa la xadfayaa midka wax anfinaya idaa kaana haddii uu yahay midka wax anfinaya laa hadduu laa yahay qabla almudaarici mudaaric hortiisna uu dhaco oo fati-a marka ay mudaaric noqoto fii qasamin ay fii jawaabi qasamin jawaabulqasamna ay dhacdo saddexdaasi markii la helo naafigii wax anfinaya waa la xadfayaabu waana midda hadda aayadda ku jirta qaaluu tallaahi tafta-u fati-a marka walaalaheed sidaas uga duwantaah oo shuruudii afarta loo dhigay ee ahayd inuu nafyi ka hormaro ama nahyi uu ka hormaro ama ducaa haddaad aragta tafta u ayadoo laleeyahay isdhihin shardigii baa laga waayay ah in wax ka hormaraan nafyi waa ka horeeya hadda laakiin nafyiga ka horeeya muxuu noqday mid xadfan u noqday xadfigiisana wuxuu suuragal noqonayaa markii saddexdaa shardi laga helo waala subxaana samaan fati a warkeed waxay ka mid ahayd afcaasha shar aan soo marnay qaala raximah llah wayajuusu waxaa bannaan fii khabari hadihi alafcaali waxaan ku gudan jirnaa kaana iyo walaalaheed wayajuusu waxaa bannaan fii khabari haadihi alafcaali afcaashan khabarkeeda waxaa ku bannaan afcaashuu sheegaya waa kubee waa kaana iyo walaalaheed afcaashooda waxaa ku bannaan an yatawasata inuu dhexdhexaysto beynahaa afcaashaas dhexdeeda wa bayna ismihaa iyo isimkeeda inuu dhexdhexaysto ayaa bannaan wayajuusu waxaa bannaan fii khabari hadihi alafcaali afcaashan khabarkeeda waxaa ku bannaan an yatawasata khabarka inuu dhexdhexaysto ou dhexda ka galo beynahaa afcaashan wa bayna ismihaa iyo asmaadeeda inta udhexaysa afcaashan iyo asmaadeeda inta udhexaysa khabarku inuu dhex galaa bannaan taa macnaheedu waxaa way khabarka in isimka laga soo hormariyaa bannaan wey khabarka haddii isimka laga soo hormariya xagguu galayaa wuxuu galayaa isimka iyo ficilka inta udhexaysaa khabarku galaya khabarku markaa dhexdii buu galay naxwu wa kaana xaqan calayna nasru lmu'miniin wa kaana xaqan calayna xaqan waa khabaru kaana oo lasoo hormariyo nasru lmu'miniina nasru waa ismu kaana oo mu-ahara oo la dibdhiga way waxay noqonaysaa marka wa kaana nasru lmu'miniina mu'miniinta gargaarkooda wuxuu noqday xaqan mid xaqn ugu ah calaynaa anaga dusha waa xaq ilaahay isku laasimiyey subxaana wa tacaala ilaahay cid xaq saari karta oo wax ku waajibi karta ma jirto laakiin tafadulan minhu wa ixsaanan asigaa ballan qaaday inuu u gargaaraya addoommadiisa mu'miniinta ah wa kaana nasru lmu'miniina xaqan calayna saasay ahayd asalkii hadda waxaa lasoo hormariyey khabarka waxaana la dibdhigay isimka waa jaa-is waa banaan tahay marka nasru waa isimka mu-ahara xaqanna waa khabarkii oo muqadama wa qowli shaaciri iyo shaacirka qowlkiisa wey uu yihi falaysa sawaءa caalimu wajahuulu sali in jahilti اnnaasa cana wacanhumu falaysa sawaءa caalimu wajahuulu shaacirkan wuxuu leeyahay asamaw al ayaa dhihi jiray alyahuudi asamaw al alyahuudi waa nin yahuudiya waay wuxuu yihi sali weydii wy gabar uu hadlaya dadka warsoo weydii wey in jahilti haddaad adigu ka jaahil noqotay annaasa dadka weydii cannaa annaga xaalkeenna dadka wax ka weydii wa canhum iyo ayaga falaysa sawaa'an ma sinna caalimun mid wax og wa jahuulun iyo mid jaahila ma sinna eh bal dadka wax weydii buu leeyahay warkan wuxuu ula jeedaa gabadhan uula hadlaya ayaa goorba lagu haystaa oo rag kaluu kula tartamaya marka wuxuu leeyahay ninkan gabadh igula kaa tartamaya anigu ma sinin haddaad rabta xaqiiqada inaad ogaatana bal dadka warsa buu leeyahay anigu yaan ahay asigasiyou yahay ummadda weydii sali ay sali wuxuu la khitaabayaa waa gabadhi weydii wey in jahilti haddaad adigu ka jaahil tahay oo xaalkayga aadan waxba ka aqoon annaase dadka weydii cannaa annaga xaalkeenna ay can xaalina wa canhum ay wa can xaalihim ay ayaga xaalkooda dadka weydii falaysa sawaaan ma sinna caalimun caalim iyo wajahuulu shaahidku waxa marka qeybtaan dambe falaysa sawaaan caalimun wajahuulu laysa min akhawaati kana wa ismii khabar ay qaadanaysay soo maa khabar isimkeedii waa la dib dhigay khabarkeedina waa la soo hormariyay shaahidku waa intaas falaysa caalimun wajahuulun sawaaan saasay ayd asalka falaysa caalimun wajahuulun sawaaan caalim iyo jaahil ma aha wax siman ma aha sawaaan oo khabarkii ah ayuu soo hormariyey caalimun isimkiina waa dibdhigay way bannaan tahay qaal wayajuusu waxaa bannaan buu yihi an yataqadama inuu soo hormaro akbaaruhunna damiirka xaguu u noqonaya akhbaaru lafcaal wa wayajuusu waxaa bannaan an yataqadama inuu soo hormaro akhbaaruhunna khabarada afcaashaasi kaanay walaalaheed khabaradoodu inay soo hormaraan ayaa bannaan calayhinna afcaashii ay ka soo hormaraan ilaa laysa wa daama ilaa layse iyo daama mooyaane laysa iyo daama ayagu khabarkooda kama soo hormarayo ka qowlika caaliman kaana zaydun caaliman kaana zaydun waa bannaanta kaana iyo walaalahe khabarkooda inuu ayaga ka hormaro tii hore waxay ahayd isimka khabarkaa wuxuu ka soo hormarayay isimka laakiin hadda tan waa ka duwan tahay khabarku wuxuu ka hormaraya xataa ficilkuu ka hormaraya waxa ugu horeeya khabarkuu noqonaya waa bannaan tahay markii laga reebo layse iyo daama waxaad leedahay caaliman kaana zaydun zayd caalim ayuu ahaa caaliman maxay noqonaysaa ya waa khabarkii kaano lasoo hormariyey wa kaana zaydun caaliman bay ahayd caaliman baa lasoo hormariyey kaana zaydunna waa la dibdhigay waa bannaan tahay layse iyo daama unbaa laga soo reebay sababtu waa maxay laysa loo soo reebayo culimmadu waxay yidhaahdeen laysa lama arag ayadoo khabar ka soo hormaray lastu daahiban anigu ma ihi mid tegaya lama arkin ayadoo la dhahaya daahiban lastu daahiban lastu carar lagama maqlo ayagoo ku dhawaaqayana lama arag sababtuna waxa waye laysa waa ficil jaamida waa soo marna inay jaamid tahay soo ma waa jaamid maxaa laga wadaa ma tasarufto wax rogroga mala mudaaric kama yimaad masdar kama yimaad ficil amar kama yimaado laysa waa lays halkaasay taagan tahay waa ficil jaamid oo qalalan waxay markaa shabahday oo u ekaatay ficilka la yihahdo casa casa asi ayadana ma tasarufto casa ayadana ma tasarufto casa marka khabarkeedu inuusan ayada kasoo hormarin waa la isku waafaqsan yahay ama uusan kasoo hormari karin laysa ayada la xukunta laysa calaa kulli xaal waa ficil jaamida maadaama uu jaamid yahay ma banaana khabarkeeda in laga soo hormariyo oo tiraahdi daahiban lastu lama ogola carabtana lagama maqal amaa ficilkan daama lama ogola inuu khabarkiisa ka hormaro daama shardi bay lahayd soo ma shardigeedu muxuu ahaa ya maadii inay la socoto masdaryada ahayd ee darfiyada ahayd maadaama marka maadaasi ay la xiriirto lama ogola ayada khabarkeeda inuu kasoo hormaro marka waxaa laga soo reebayaa laysa iyo daama inta kale waxaa bannaan in khabarkooda u ka hormaro xukunkaasna waa ogaana khabarada waa la hormarin karaa markii labadaas ficil laga reebo qaala raximah اllah walitaصaariifi hadihi اlafcaali min almudaarici wاlmri wاlmasdari wasmi اlfaacili ma lilmaadi min alcamali walitaصaariifi hadihi اlafcaali afcaashan gadgadoonkoodu waxay leeyihiin min almudaarici oo ah mudaarica wاlmri iyo amarka wاlmasdari iyo masdarka wasmi اlfaacili iyo isimka faacil waxay leeyihiin maa lilmaadi waxa maadiga uu leeyahay min alcamali oo shaqa ah tasaariifi hadi afcaal afcaasha wixii kasoo rogrogmo waay tasaariifta waa wixii afcaasha kasoo gadgadoomay oo laga soo rogay walitasaariifi hadihi alafcaali afcaashan wixii kasoo rogmay kasoo gadoomo waxaa u sugnaaday waxaa kasoo gadoomaya waa maxay min almudaarici oo mudaaric ah wاlmri iyo amar wاlmasdari wasmi اlfaacil waxyaabahaas waxaa u sugnaaday maa lilmaadi waxa ficilka maadi uu leeyahay oo min alcamali shaqa kaanay walaalaheed maadigoodu camal way camal falayeen soo maaha wixii maadigoodu qaban jiray ayaa wixii ka gadgadoomana ay qabanayaan maadiga waxaa la lahaa tarfacu isma wa tansibu lkhabra mudaaricuna waa tarfacu lism wa tansibu lkhabr masdarku waa lamid isimka faacil waa lamid kulligood saas waa tusaalooyin buu ku keenay naxw xataa yakunuu mu'miniin yakunuu xaggee ka timid waa min kaana waa mudaaricii kaana wa waxayna qabanaysaa shaqadii kaana ay qabanaysa xataa yakunuu waa ficil mudaaric oo min kaana ka ahaaday tarfacu lisma wa tansibu lkhabra waawljamaacaha waa maxay waa isimkeeda mu'miniina waa khabarkeedii wey qul waxaad tidhahdaa nabi maxamedow kunuu ahaada xijaaratan dhagax aw xadiidan ama bir noqda kunuu xijaaratan kunuu waa amar ficilkan amar xagguu ka yimid waa mutasarif min kaana isimkana waa rafciyaa khabarkana waa nasbinayaa isimkiisa ah wey kunuu waa ljamaacaha wey xijaaratan waa khabarkeedi wey afcaashan marka wixii ka tasarufa ee ka gadgadooma oo mudaaric iyo amar iyo masdar ism faacilintaba leh waxay iska leeyihiin maa lilmaadi min alcamal shaqadii uu maadiga qaban jiray ayaa ayaguna qabanaya qaala watustacmalu hadihi alafcaalu afcaashan waa la isticmaalaa buy taamatan xaalay tahay mid dhamaystiran ay mustagniyatan can ilkhabar taamatan uu rabaa inuu kusii macneeyo taama waxaa laga wadaa ay mustagniyatan waa mid ka deeqtoon can ilkhabari khabaray ka deeqtoomaysa afcaashan waxaa loo isticmaalaa ayagoo taama taam maxaa laga wadaa khabaray ka deeqtoomaysaa baa laga wadaa macnaha faacilay qaadanaya ficilkan waa taam haddii la yihahdo faacil u qaataa haddii naaqis la yihahdana muxuu qaadanaa ismi khabar u qaadanaya hadii la yihahdo waa naaqis ismi khabar u qaadanaya afcaashan waxaa la isticmaalaa iyadoo taama oo dhammaystiran oo khabar aan u baahnayn oo faacil qaadanaysa naxwu wain kaana duu cusratin wain kaana haddii uu yahay duu cusratin mid culays ku saaxiiba duu cusratin kaanadani waa taama intu waa shardiya dabcan waa macruuf waata soo marnay jawaabteeda aawe in kaana intaas jawaabteeda aawe fanadiratun wa wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara hadduu yahay mid culays u saaxiiba fanadiratun ay facalayhi waxaa dushiisa ahaada ninka deynta leh nadiratun sugid ilaa maysaratin ilaa fudayd laga gaaray waxaa alla uu ka hadlaya markaa waxay ahayd deymaha qofka deynta lagu leeyahay hadduu yahay mid culays u saaxiiba oo aan waxba haysan kii deynta iska lahaa waxaa laga rabaa inuu ka sugto ilaa uu xilayo fanadiratun ilaa maysara fanadiratun marka waa jawaabtii in kaanadan marka taamo wa khabar raadin mayse khabar raadin mayse wain kaana duu cusratin duu maxaan leenaha hadda waa faacilu kaana leeya la dhihi maayo waa ismu kaana waxaa leedaha waa faacilu kaana maxaa yeele kaanadani waa taama waa mustagniya can ilkhabar waa mid khabar ka deeqtoon oo faacil qaadanaysa ay wain xasala tafsiirkan fiiri marka kaana muxuu ku fasiray markay taamo noqoto xasaluu ku fasiray saasaad u macnaynaysaa wain kaana hadduu ahaado bimacnaa waa hadduu xasilow ou noqdo duu cusratin mid culays u saaxiiba wain kaana duu cusratin mid culays u saaxiiba hadduu xasilo ou jiro fanadiratun ilaa maysara kaanada markay taam tahay macnaa xasalaa ku fasireen laakiin markay naaqis tahay bimacnaa saara iyo ayay la macno noqonaysaa walidalika sheika wuxuu ku yihi markuu aayaddan fasiray wain kaana duu cusratin ay wain xasala hadduu xasila buyi fa subxaana allahi xiina tumsuuna wa xiina tusbixuun fa subxaana allah ilaahay ayaa xumaan oo dhan ka nasahan xiina goortii tumsuuna aada gelaysaan galabnimada iyo wa xiina goortii tusbixuuna aada gelaysaan waa berigii iyo subaxdii ay xiina tadkuluuna fi الصabaaxi wa xiina tadkuluuna fi اlmasaa'i amsa iyo asbaxa markay naaqis yihiin bimacnaa saara iyo kaanay noqonayeen soo maahan xagga macnaha asbaxa wuxuu ahaaday amsa wuxuu ahaaday saasaa la lahaa laakiin markay taamo noqdaan amsa iyo asbaxa wuu ahaaday ma aha ee waa galay wey subaxuu galay ama galabuu galay wey wuxuu sheika aayadda kugu fasiray xiina tadkhuluuna markaad gelaysaan fi sabaaxi subaxda wa xiina iyo goortii tadkhuluuna aada gelaysaan fi lmasaa-i gelinkii dambe markaad gelaysaan saasaa macnaheedu noqonaya afcaashaana markaa waa maxay waa taama tumsuuna waaga ku jira muxuu noqonayaa hadda faacil wey tusbixuuna waaga ku jirana waa faacil ilaa zaala wa fatia wa laysa saddexdaasaa laga soo reebaya afcaashan waxaa la isticmaalaa ayagoo taam ah oo faacil qaadanayo ilaa saddexdan mooyaane zaala fatia laysa saddexdaasi ayagoo taama lama isticmaalo fa inahaa talaatadani saddexdani mulaazimatun waxay laazimaysaa linaqsi naqsigii laazimaysaa saddexdan naqsigii laazimaan maray taam noqonayaan ma jirto mar walba afcaashan afcaal naaqisaa laysa meeshaad ku aragto ismi khabar u raadi faacil marna u raadin mayse fati-ana waa kadalika ayadana faacil u raadin mayse zaalana waa lami saddexdan waxay laazimaan naqsi ayay laazimaan qaala wataktasu kaana kaana waxay la gaartaha buu yihi bijawaazi ziyaadatiha halkan sheikh wuxuu ka galaya kaana khasaaisay leedahay shalana waa sii tilmaamana umaleynaa inay kaana khasaais leedahay waxyaaba waxaa jira kaana ay gaar la tahay lalama wadaago afcaashan kale lama wadaagaan meesha marka wuxuu ga hadlayaa waxyaabihii kaana ay gaar ku ahayd waa khasaa'isu kaana kaana waxyaabaha ay khaas kala ahayd wuxuu yihi wataktasu kaana kaana waxay gaar la tahay bijawaazi ziyaadatiha banaanaanshaha ziyaadadeeda ayay gaar la tahay kow kaana waxay gaar la tahay inay bannaan tahay inay zaa-ido noqoto ayadaaba zaa'id noqonaysa wax dheeraaday noqonaysaa bishardi laakiin shardi waxa ah uu yidhi an takuuna inay kaana ahaato bilafdi lmaadi lafdi maadiya waa inay ku timaado kow wa an takuuna iyo inay ahaato fii xashwi lkalaami kalaamka dhexdiisa inay dhacdo wey labadaa shardiyaa loo shardiyaa kaana waxay noqotaa zaa'ida laakiin waxaa loo shardiyaa lafdigeedu inuu maadi yahay iyo inay hadalka dhexdiisana ay dhacdo isla markaasna ay tahay midaan macnaha warka ayada uusan ku xirnayn tusaaluhu waxa weye naxwu maa kaana axsana zaydan kaanadan waa ka kaaftoomi kartaa hadda waxaad dhihi kartaa maa axsana zaydan zayd maxaa ka wanaagsan oo ka fiican zayd wax kanaagsan wax ka wanaagsan ma laha maa kaana axsana zaydan zayd wax ka wanaagsan oo ka fiican ma laha kaanadan waa maxay zaa'ida wa kaanadan waa zaa'ida hadalka dhexdiisana waa ay dhacday lafdi maadiyana waa ay ku timid haddii labadaasi ay noqoto zaa'ida ayay noqonaysaa kaana marka waxay noqotaa zaa'ida wa takhtasu aydan waxay kaloo kaana ay la gaarta bijawaazi xadfihaa waxaa bannaan in ayada la xadfo maca maca ismihaa isimkeeda maciisa in lala xadfo wa ibqaa'i khabarihaa iyo khabarkeeda in la baaqi yeelo la reebo waxyaabaha kaana ay la gaartaan waxaa ka mid ah inay bannaan tahay kaanay isimkeeda in la isla xadfo khabarkeedana la baaqi yeelo afcaasha kale lama ogolo sidaas laakiin kaana waa la ogolyahay ayadana waa la xadfayaa isimkeedana waa lala xadfayaa wadaalika arrinkaas oo ah kaanay isimkeeda in la isla xadfo kahiirun waa badan yahay bacda low low gadaasheeda wa in iyo in gadaasheeda ayay badan tahay ashardiyatayni lowdii iyo intii shardiyada ahaa lowdii iyo intii shardiyada ahay labada yacni labadii shardiyada ahayd gadaashoodana way badan tahay in la in la xadfo kaana iyo isimkeeda kaana iyo isimkeeda bacda low iyo bacda in ashardiyatayn way ku badan tahay taa macnaheedu ma waxa waaye labadaas gadaashooda keliya la xadfaamiya maya way ku badan tahay labadan gadaashooda in la xadfo laakiin waxaa jira meelo kaloo la xadfaayo soo marnayn sidaan uma badna laakiin waa la xadfaa meelo kale laakiin labadan gadaashooda waa badan tahay ka qowlihi sala allahu calayhi wasalam iltamis walow khaataman min xadiid xayga xadiid dheer u ahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa gabadh u timid ayadoo markaa nafteeda ay u bandhigayso leedahay rasuulka ilaahi waxaan rabaa inaad i guursato nabigu waa fiiriyey sala allahu calay wasalam kadibna waa ka aamusay nin saxaabada ka mid ah wuxuu rasuulka ilaahi haddaad adugu dan ka lahayn aniga ii guuri wey gabadha aniga isii nabiga calay slat slam wuxuu wax soo raadi gabadha haddii lagu siinaya wax soo raadi meherkii macnaha waa soo noqday wuxuu rasuulka ilaahi waxa uma hayo markaasu wuxuu ku yidhi iltamis walow khaataman min xadiid iltamis dalab oo raadi walow khaataman walow kaana almultamasu midka la raadinaya haba noqdo khaataman faraanti min xadiidin bir ka samaysanba ha noqde wax uun raadiy iltamis walow khaataman khaataman waa khabaru kaana oo maxduufahu meesha ka xadfan ayaday isimkeeda waa isla maqan yihiin kaanadan iltamis walow khaataman maxaa la soo qadarayaa kaana iyo isimkeeda kaana isimkeedu maxay noqonaysaa walow kaana almultamasu walow kaana almultamasu midka la raadinaya haba noqdo khaataman faraanti haba noqdee wax raadi kaana oo ficilkii ah iyo almultamasu oo isimkeedii ah waa isla xadfayihin waxa meesha hadda noo yaallana waa maxay waa abarki khabarkii keliyaan ka haynaa waa banaanta waana badan tahaba bacda low ilaa xadfo wa qowlihim iyo dadka qowlkooda ay leeyihiin annaasu majziyuuna biacmaalihim in khayran fa khayrun wa in sharan fa sharun annaasu dadku majziyuuna waa kuwa laga abaalmarinayo biacmaalihim acmaashooda dadka acmaashooda lagu abaalmarinaya in khayran fa khayrun wa in sharan fa sharun in khayran fa khayrun in khayran khayrantan meesha hadda taalla ee mansuubada waa maxay waa khabaru kaana w in in in khayran fa khayru ay in kaana alcamalu khayran falahu khayr qofkaasi khayru leeyahay w wain kaana alcamalu sharan facalayhi sharu qofkaasi dushiisa shar baa ahaanaysa camalku hadduu khayr yahana khayru leeyahay hadduu camalku shar yahana shar buu leeyahay kaana iyo isimkeeda naga xadfan markaan soo qadarnana wuxuu noqonayaa in kaana alcamalu kaana oo ficilkii ah iyo alcamalu oo isimkii ah waa isla xadfay waxaa la mid ah qad qiila maa qiila in sidqa wain kadiba fama ctidaaruka min qowli idaa qiila qad qiila maa qiila in sidqan wain kadiban fama ctidaaruka min qowlin idaa qiila qad qiila waa la yidhi buu yihi maa qiila wixii la yidhi in sidqan ay in kaana alkalaamu sidqan wain kadiban wain kaana alkalaamu kadiban fama ctidaaruka cudurdaarkaagu waa maxay min qowlin hadal aad ka cudur daaranayso idaa qiila haddii la yidhi warkii mar la sheegay macnaha wuxuu leeyahy warku mar hadduu baxo ama run ha noqdo ama been ha ahaadee warkaasi waa tegi marka wax cudurdaar ah oo aada warkaasi uga cudur daaranaysid ma lahan buu leeyahay ninka warkaa dhahaya waa nin boqora ninka warkaa dhahaya waa nin boqora wuxuuna hadalkaa u jeedinayaa nin xaajibkiisa ah xaajib bimacnaa waa ninka bawaabka ah macnaa ninka albaabka u fadhiya oo dadka u soo daaya qofkii markaa uu doonayo marka waxay culimmadu sheegeen ninkaa boqorka ah ayaa wuxuu xiray nin odayuu xiray xabsigii odayaashii uu ka dhashay ninkaasi ayaa waxay rabeen inay boqorka la kulmaan si ay uga shafeecaan ninkaa uu xiray u sii daayo kii bawaabka ah baa u diiday odayaashii inay la kulmaan boqorka odayaashii waa iska soo noqdeen markuu nin dhalinyaro ahaa oo qoy ciddaas ka tirsanaa yani ninka ka xiranya toban sano jira ma yidhahdeen markaa ma aqaan mase dhowr iyo toban sano nin yar u ahaa ayaa odayaashii wuxuu ku yidhi maxaad khabarood ka keenteen boqorkii waxay yidhahdeen waa nala soo celiyey albaabkaana laga soo celiyo bawaabkii iyo xaajibkii aa noo diiday inaan boqorka u gudubno anaa aadaayo buy cungigaha odayaasha waxay ihahdeen meel odaya kusoo hungoobeen adiga maxaa kasoo qaban karta aniga hala ifasaxa buy iska dhaaf adinku wiilkii waa baxay markuu u tagay albaabkii u tagay wuxuu la kulmay oo fursad u helay bawaabkii oo albaabkii ka maqan oo boqorkii la fadhiya bawaabkii albaabka dadka celinayay oo gudaha ku jira fursaduu ka dhigto waa u galay labadooda isla fadhiyo u galay cunaa u tiilo la cunaayo marka waa raashinaa la cunaayo wiilkii shaaciruu ahaaye gabayuu meesha ka tiriyey oo ku caynayo ninkan albaabka xaajibka ka ah boqorkana uu ku waswaasinayo markaasuu yidhi abayta allacna laa taakul maca abayta allacna waa salaamtii jaahiliyada markay isa salaamayaan ay dhihi jireen abayta allacna waxaa la cuni buu yihi kan boqorow ninkan waxba ha la cunin inistahu min barasin mulamaca dabaduu barasku leeyahay baras waxuu ka wadaa nabar oo fina ama kasoo baxa ayaa dabada uga dhex yaala fa inahu yudkilu fiiha usbuuca fartuu geliyaa buuyi yudkiluhaa xataa yuwaari ashjaca farta waa geliyaa buu yihi ilaa uu ku mirqiyo oo farta qeybteeda hore o dhan u geliyo boqorkii waa waswaas iga istaag buu yihi ninkii waxba hayla cuni ka kac meesha ila nin leeya farowga dabada geliyaa waxba lama cuni karo ninkii waa xanaaqo wuxuu yihi boqor wallahi waxa uu sheegaya ninkan waa been wax ka jirana lama ah markaasuu yihi qad qiila maa qiila in sidqan wain kadiban fama ctidaaruka min qowlin idaa qiila wixii la yidhi waa la yidhi buy ama run ha noqdaan ama been ha ahaada wax cudurdaar aniga kuuma hayo buy ila mar hadduu qofku wixii uu ka waswaaso xataa waa been hadduu aamino way adag tahay say niyadiisa uga go-do marka wuxuu yihi waxba hayla cunin iga kac wiilkiina wuxuu yihi haloo sii daayo ninka ka xirnaa ha loo sii daayo buy marka wiilka wuxuu sababu noqday in ninkiina xabsi laga soo daayo xaajibkiina laga eriyo boqorkii agtiisa marka in sidqan wa in kadiban ay in kana alkalaamu sidqan wa in kana alkalaamu kadiban maxaa hadda naga xadfan kaana iyo isimkeedu waa isla maqan yihin kaana iyo isimkeedu waa isla maqan yihin waaya insha allahu tacaala intaasaan ku ekeenaynaa waxyaabaha kaana ay khaas la tahay waxbaa ka dhiman waxaa ka dhiman berri waana dhammaystiraynaa su-aalana insha allahu tacaala waa iska weydiin doonaa wallahu aclam